anigoo ah wasiir ku-xigeenka amniga hirshabeelle ahna xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle geelle isaa qursame saakay abaarihii saddexdii subaxnimo waxaa dhacday dad oo magaalada beledweyne wax ka dhacay abaarihii saddexdii subaxnimo saakay dad shacaba oo aragtidooda muujinaya oo ayaa na wacay maadaamaan xildhibaanadoodii nahay waxaan ka qayb galay soo bandhigiddoodii taageeradii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo yoolka uu u muujiyey dalka soomaaliyeed iyo waxqabadkoodii ayy xisbigii ay ku dhawaaqeen ayaga oo muujinaya ayaan ka qayb galay kadib anigoo la taagan oo ayaga marxabadoodii usii u mahad celina ayaa waxa dhacday taliyaha ciidamada gobolka booliiska kornel cali dhuuxna la yidhahdo ciidan wataa yimiday wuxuu xabada ayuu nagu bilaabay waxaa la xiray wariyaashii waxaa la xiray guddoomiyihii degmada hore ee maxaas ilaa haddana jeelka ay ku jiraan waxaan rabaa marka muddo afar maalmood ayaa madaxweynuhu hirshabelle wuxuu xayirnaad uu xayiray uu cunaqabatayn saaray magaalada dadkii jooga shacabka uu kala xiray wuxuuna diidey in la soo bandhigo aragtida shacabka sabab ku qasbaysan ilaa hadda ma naqaano waxaan u malaynayaa arintan arinta waxaan waa ka weyn tahay mar haddii wakhtigii oo hirshabelle wax yar yahay madaxweynuhu saddex sano iyo bar hal jiingad uuna hirshabelle ku dhisin wakhtigiina uu ka dhammaaday in uu madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soo bandhigiddoodii wax kale ka u bedelo waxaan codsana horta dowladda soomaaliya ka codsana inay guddi deg dega u soo dirto magaalada beledweyne si loo baaro sababta ku khasbi karta madaxweynihii dowlad goboleedka hirshabelle oo ka ahay xubin ka mida dowlad goboleedka dowladda federaal ka tirsan ka mid ahay in uu ciidantuu hubaysan u istimcaalo dadkii shucuurtooda soo bandhigaya u istimcaalo waxaas waxaa la rabaa in guddi iyo c i d dii lasoo diro guddi baara dowladda federaalka soo dirto waxaan kala garan lahnaa inay ururada mucaaradka argagixisada ladagaa inay waddanka qabsadeen inay beledweyne kismaayo tahay iyo inay beledweyne beledweyne tahay kala garan lahnaa horta waxaan codsana dowladdu inay guddi soo dirto qodob waa kaas qodobka labaad anigii waxaa ahay xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle ahna wasiir ku-xigeenka amniga waxaan halkaan ka caddaynayaa kadib markaan arkay madaxweynaha oo ku tagrifilaa awooddii shacabka kadib markaan arkay madaxweynaha hirshabeelle oo diidan qarannimada soomaaliya kadib markaan arkay in sawaradii madaxweynaha soomaaliya iyo xasan cali khayre aan bannaanka loo soo saari karin toddoba maalmood dadkii bannaanka u soo saari lahayn uu qoryo la hortaagan yahay waxaan diiday inuu xukuumaddaas ka sii mid ahaado hirshabeelle laga bilaabo saacaddan waxaan iska casiliy xilkii wasiirnimo ku-xigeenka amniga hirshabeelle waan iska casili sababtaas waxaa keenay mar haddaan aragnay in ay dowladnimadii ay wadaaqadda u kala sii baxayo hirshabeelle sidaas darteedna waa wasiirnimada ku-xigeenka waa iska casili